Isuduwaxa Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Togdheer ayaa deeq daawooyin ah ku wareejiyay Isbitaalka Guud ee degmada Qore Lugud. Madasha deeqda lagu wareejinayo ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka Togdheer, mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Togdheer, maamulka Isbitaalka Qore Lugud iyo qaybaha kale ee bulshada. Dr. Maxamed Maamulaha Isbitaalka degmada Qore Lugud ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee Isbitaalka Qore Lugud.
Xanada imika aad iyo aad bay isaga laaban tahay insha allah waa nabad qabnaa Ee, waxyaabaha shaqaalaha daawooyinka waxyaabo badan ayaa aanu ka hagaagsannahay daawo horena waa noo tiilay Ee, iminkana isku duwo wuxuu yahay, insha allah noo keenay daawo kale oo fara badan insha allah annaga haddaanu nahay shaqaalaha caafimaadka waxaan ugu adeegi doonaa dadkayaga iyo dantayada aad iyo aad bay mahadsantihiin Dr. Cabdicasiis Cumar Muuse Isuduwaxa Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay deeqdan daawo iyo xilliga loogu talagalay in la adeegsado.
waxaanu maanta halkan u keenay dawooyin aanu dooneyno ugu yaraan lixda biloodoo soo socota inay isticmaalaan oo ay ugu adeegaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaankan waxaan farayaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya xaruntan iyaguna inay u adeegaan shaqa dadweynahaas sida ugu fiican een, ay gaarsiiyaanna adeega bilaashka ah ee runtii ee, loo fidiyo ee, bulshada ballaadhan waxaa xaruntan ka socda qeybta feedinka waxaa ka socota qeybta daweynta waxaa ka socota qeybta ka warhaynta hooyada uurka leh ee sida joogtada ah u soo booqata xaruntan waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa shaqaalaha heeganka ku ahaa xaruntan markaan u nimid iyagoo aan ogeyn Een, horena aanan usii ogeysiin mar walbana waxaan filayaa sidaa quruxda badan ee ay bulshada ugu shaqeynayaan inay ugu shaqeeyaan deeqdan dawo oo lagu wareejiyay isbitaalka degmada Qore Lugud ayaa waxa ay dabooli doontaa baahiyaha dawo ee ka jira isbitaalka degmada iyadoo la isticmaali doono lixda bilood ee soo socota